ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane saale axmed jaamac ayaa magaalada muqdisho kaga qeyb galaya munaasabadda xuska maalinka caalamiga ee dhallinyarada adduunka oo sanad waliba dunida laga xuso laba iyo tobanka agoosto waxaana xuska maalinkan kasoo qeyb galay mas-uuliyiin kala duwan ugu horeyn wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdixayr maareeye ayaa ka hadlay ahmiyadda maalinkan ay leedahay iyagoo hoosta ka wada xariiqay inay jiraan caqabado waaweyn oo ku horgudban dhallinyarada soomaaliyeed oo ay ugu horeyso shaqa la-aanta iyo tahriibka oo dhibaato ku haya boqolkiiba toddobaatan ka badan inay ka hooseeyaan soddon iyo shan waa waxyaalo asad ah oo adduunku hadda uu mar walba sheego soomaaliya ka dhigaya dal rajo leh oo rajale maadaama uu youth maan dhallinyarada soomaaliyeed ee maanta fadhiya dhallinyarada soomaaliyeed in ay sida dunida looga faraxsanya in u farxaan ay ahayd dhibkaas iyo problemkaas ku dhacay dalka waxa uu saameeyey dhallinyarada soomaaliyeed inkastoo ay haddana yihiin bulshada soomaaliyeed dadka ugu badan dhallinyaro boqolkiiba toddobaatan dalka inuu yahay dhallinyaro maadaama aan nahay dhallinyaradii populationka ugu badan oo sector weyn oo muhiimna ka ah ee bulshada soomaaliyeed ayna dhaxlayn dhibaatooyin aysan u qalmin ama aysan ayaga gacantoodii aysan ku samayn waa ka xunnahay xaqaan u lahayn sida dadka adduunyada ay u farxaan inaan u faraxno maxaa yeelay wax kasta oo adduunyada ka jirahay waa isku qoridhiib ayuu ahaa annaga xilligeennii marka waxaa la noo dhiibay waddan iyo dad xaaladoodii adag tahay
ugu dambeyn ra-isul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane saale axmed jaamac ayaa sheegay in xukuumaddiisu ayaa dadaal xoogan ugu jirto sidii hoos lagu dhigi lahaa saameynta shaqalaaneed ee dalka ka jirta oo dhallinyaradu yihiin kuwa ugu badan ee wajahaya waa hadafyo ay isku afgarteen adduunweynaha oo dhan iyada oo doodaa ay hormuud ka ahayd qaramada midoobay in ay cadcad oo la beegsado oo la hiigsado yoolashaasi way kala duwan yihiin guud ahaanba adduun weynihii wuu gaadhi laayahay duruufo jira awgood dhammaantood guul waa laga gaadhi laayahay laakiin dalalka qaar meelaha qaar horumar bay ka sameeyeen soomaaliyana dalalkaas ayay la mid inkastoo bulshada soomaaliyeed inta ugu badan lagu qiyaaso dhalinyaro toddobaatan iyo shan boqolkiiba lagu sheego inay yihiin dhalinyaro haddana fursadaha ay dhallinyaradu helaan ayaa aada u hooseysa iyadoona jiraan caqabado waaweyn oo dhallinyarada soomaaliyeed haatan ay wajahayaan